dhismaha waddooyinkan toddobada laami ee maanta laga hirgeliyey magaalada kismaayo ayaa waxaa munaasabadii lagu xarig jirayay ka qayb galay mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam sidoo kale goobta waxaa joogay injineeradii dhisayay waddooyinkaasi oo u dhashay dalka shiinaha mashruuca dhismahan oo uu bixinayo bangiga adduunka ayaa waxa uu horreyn hadal kooban ka soo jeediyey injineer axmed xuseen oo ah iskuduwaha mashruucan saddex bilood meelahaas waxaa nagu qaadan doontaa meesha argada la yidhaahdo biyo ka saaristeeda oo meelaha qaarkood ilaa saddex mitir iyo badh ama afar mitir dhulka hoostiisa loo qodahayo ilaa biyuhu badday ay ka gaadhaan sanadka intuus dhammaanin rajo fiican ayaan waxaan qabnaa qaybtii labaad oo shan waddo oo dherarkooda marka laysku daro sagaal kilomitir iyo laba boqoloo mitira in ay noo surtooda inaannu bilowno waxaa naga maqnaan doona labadaas qaybood marka laysku daro waa toddoba-iyo toban kilomitir guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ku ammaanay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo sida wanaagsan ee ay ugu hoggaansameen dhismaha waddooyinkan maadaama dib loo celiyey guryo badan oo waddooyinka soo galay kuwaas oo la burburiyey markii dambena ay suurto gashay in waddooyinkan la dhiso waxaan u malaynayaa konton iyo dhowr sano ka hor yaa magaaladan laami la saara ugu dambaysay mashruucaan maanta fayswankiisii oo ka kooban toddoba waddo oo runtii ka qayb qaadanaya bilicda magaalada iyo kobaca dhaqaalaha waxaana tahay madaxweynihii ugu horreeyey oo nasiib u yeeshay in mashruucaas uu hirgeliyo isla markaana ku soo koriyo magaalada kismaayo toddobada kilom toddobadii waddo u horraysay mashruucaas dadaal badan buu ku yimi oo ku baxsheen dowladda jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa goobta xarigjarka ka hadlay waxaana uu sheegay in waddooyinkan ay ahamiyad gaar u leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo isaguna ku dhiirigeliyey in ay ilaashadaan wejigii koowaad ee waddooyinkii magaalada kismaayo bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta u ahaa aan xarigga ka jaro waan u mahad celinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo donariska iyo deerbixiyayaasha iyo world bank iyo kambaniga dhisay intaba aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana mahadda ugu badan ay tahay waddada la dhisay qualitiga ay leedahay waxay tahay wax aada iyo aada muhiim u ah inay waddo tahay buuxsan shuruudihii waddooyinkaasi aanan rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabi doono haddii ayna jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa heerde oo meelaha waddadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda iyo juhdigay bixiyeen dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen ee qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celin lahaa qaarkood ay soo istaageen maya soo wadda ma maraysaa intaa ha layga dumiyo diyaar baan oo wax wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimayn bay leedahay taxgelin bay leedahay muddo ka badan konton sano ma aanu helin laami cusub oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo inkastoo soddonkii sano ee u dambeeyey ay burbureen waddooyinkii muhiimka ahaa ee laga dhisay magaalada konton sano ka hor waxaana haatan waddooyinkan cusub ee lagu soo kordhiyey magaalada ay kaalin weyn ka qaadan doonaan isbeddelka dhanka dhaqaalaha iyadoona gaadiidka ay aada uga adkeed in ay maraan waddooyinkan oo aada u burbursanaa waxaana inta badan ay dhibaato kala kulmi jireen gaadiid ka soo baxa dekedda eerarka sida in ay ku qallibmaan nuubatamaha waddooyinka magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo